أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ku dhowaad soddon isugu jirta kufaar iyo murtadiin oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo mujaahidiintu ay ka fuliyeen wilaayaadka islaamiga shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe kooxda riddada soomaaliya oo markii ugu horraysay caddaysay mowqifkeeda dagaalada suudaan iyadoona la safatay maleeshiyaadka imaaraadku taageera ee xasuuqa ka wada waddankaasi maleeshiyaadka murtadiinta oo qof shacabaasi bareer ah ugu dilay magaalada muqdisho iyadoona falkaasi ay si adag uga hadleen ehelada qofka la dilay maamulka islaamiga degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe oo dowlad diini ah u soo gebagabeeyey dalaalayda boosteejooyinka degmada jilib ee wilaayadaas fuqaradii masaakiinta ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada waajida oo ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qaybiyey deegaanadaas
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaasaad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan ku dhowaad soddon isugu jirta kufaar iyo murtadiin ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo mujaahidiintu ay ka fuliyeen wilaayaadka islaamiga shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan howlgallada ciidamada mujaahidiintu ay ku beegsanayaan kufaarta afrikaanta ayaa maalmihii dambe kusii xoogeysanaya wilaayada shabeellada hoose shabeellada hoose waxay noqotay goob lagu ugaarsado kufaarta afrikaanta qabuurana looga dhigo waxayna kufaarta ka mareysaa shabeellada hoose shanshadaana looga jebiyey shaahna kuma cabbi karno ciidamo ka tirsan mujaahidiinta gaar ahaan kuwa ka howlgala shabeellada hoose ayaa maanta afaafka hore ee deegaanka danow waxay qarax kula eegteen ciidamo ka tirsan kufaarta afrikaanta qaraxa oo dhawaqiisa laga maqlay meelo badan waxa uu si gaara kaga dhacay goob maalintii askarta kufaarta afrikaanta ay fadhiistaan kuna rakibteen qori dhashiika ah qaraxa waxa uu gebi ahaanba burburiyey qorigii dhashiikaha ahaa waxaana ku halaagsamay toddoba askari oo kufaarta afrikaanta ah oo xilliga qaraxa ku sugnaa goobtii qaraxa lagula eegtay sidoo kale shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kolayin ka tirsan kufaarta afrikaanta oo ku sugnaa inta u dhexaysa deegaanada golweyn iyo danow waxaa qaraxa si gaara loola helay ciidamo lug ah oo ka horreeyey kolonyada inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi lagu dilay saddex askari oo kufaarta afrikaanta ah halka ay ku dhaawacmeen kow iyo toban kale oo toddoba ka mid a dhaawacyadoodu ay garaaba yihiin isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay madaafiic ku garaaceen xerada kufaarta afrikaanta ee deegaanka danow waxaana la rumaysan yahay in madaafiicdaasi ay waxyeello geysatay inkastoo aan tiro rasmi ah la shaacin isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka riddada ee deegaanka awdheegle shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay maanta duleedka deegaanka qanimow ee hoostaga degmada balcad qarax kula beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo lug ahaa waxaana qaraxaasi ku dhintay saddex askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen laba kale kooxda riddada soomaaliya ayaa markii ugu horraysay caddaysay mowqifkeeda dagaalada suudaan iyadoona la safatay maleeshiyaadka imaaraadku taageero ee xasuuqa ka wada waddankaasi warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda kooxda riddada soomaaliya ayaa lagu cambaariyey duqeyn la sheegay in lagu qaaday dhismaha safaaradda dowladda dabadhelafka imaaraadka carabta ay ku leedahay magaalada al khartuum ee caasimada dalka suudaan warka ka soo baxay kooxda riddada ayaa lagu cambaariyey ciidanka milatariga xukuumadda dabadhelafka suudaan ee dagaalka adag kula jira maleeshiyaadka janjawiidka coloshood u shaqaystayaasha ah ee imaaraadku taageero sidoo kale maamulka shaadala dirarka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa isna soo saaray bayaan uu kula safinayo imaaraadka carabta iyo maleeshiyaadkiisa ka dagaalamaya dalka suudaan eedeyntan xukuumadda riddada imaaraadka carabta iyo xulafadeeda u jeedinayaan taliska genaraal cabdulfataah al burhaan ayaa waxay uga jawaabayaan afar ka mid a ciidanka imaaraadka oo isbuucii lasoo dhaafay lagu dilay dalka suudaan arrinkaas oo bannaanka soo dhigay kulug lahaanshiyaha xukuumadda abuudabay dagaalka ka holacya dalka suudaan weerar isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada niyala ee gobolka daarfuur ayaa lagu dilay sarkaal iyo saddex askari oo ka tirsanaa nidaamka abuudabay dhankeeda xukuumadda suudaan war-saxaafadeed maanta ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu beeniyey warka ay faafinayaan imaaraadka carabta iyo xukuumadaha qabaanka u ah suudaan waxa ay beenisay inay duqaysay dhismaha safaaradda imaaraadka carabta oo kal hore loo raray magaalada boorto suudaan balse ay duqaysay saldhig ay maleeshiyaadka calooshood u shaqaystayaasha r s f ka samaysteen dhisme ku yaala magaalada khartuum laakiin la huwiyey shaar diblomaasiyadeed waxaa xusid mudan in kooxda riddada aysan weligeed ka hadlin xasuuqa daran ee maleeshiyaadka imaaraadku taageero ka geysanayaan wadanka suudaan
maleeshiyaadka murtadiinta ayaa qof shacbaasi bareer ah ugu dilay magaalada muqdisho iyadoona falkaasi ay si adag uga hadleen ehelada qofka la dilay yaasir maxamed ayaa inoo faahfaahinayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa mid ka mid ah degmooyinka magaalada muqdisho ay maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada si bareer ah ugu dileen wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabo maxmed khadar maleeshiyaadka oo watay gaadiidka dagaalka islamarkaana amar ka haystay mas-uuliyiin ka tirsan booliiska riddada oo ugu horeeyo macalin mahdi oo ah taliyaha booliiska banaadir ayaa waxa ay weerar ku qaadeen guriga uu deganaa wiilka dhallinyarada ah maleeshiyaadka ayaa marka laga yimaado dilka ay u geysteen wiilka dhallinyarada ah waxa ay dhaawacyo iyo jirdil u geysteen haweenkii guriga joogay oo ay ku jiraan hooyadiis iyo walaashiis qaar ka mid ah ehelada wiilka dhallinyarada ah ayaa ka warramay sida ay wax u dhaceen igaarkeen inuu cadaalad helo gurigiisa loogu yimid asaa lagu xiray walaashay gamlamow ka dhiga ninkaas gurigiisa lagu dilay cunug wuxuu aha jaamacad ka soo baxo jaamici ah maxamadda saraa soo saxiixda cunugeyna wax lagu dilo waxuu galabsado ma lahan macalimahdiyaa soo saxiixa cunugeyna wax lagu dilo waxuu galabsado ma lahan dhacdada aan meeshaan maanta u taaganahay walaalkeey oo gacanka xaq daran dishay axmed qadar allahi raxma raaximiin ayaa maanta ilaa inta ku aasna u imaanay in gurigiisa lagu soo weeraray oo gacanka xaq daran ay ku dishay subaxdii waagaa doo baryay annaga hurdada waxaan ka kacnay iyadoo derbiyada iyo guryaha derbiyadooda iyo dabaqyada waxoo dhan oo ciidan saaran yihiin wallaahi cidna soo weerartay wax nagula soo weerarna ma aan ogeyn sidoo kale waxay eheladu ka hadleen sababta loo soo weeraray ee loo dilay wiilka dhallinyarada ah sababta loo soo weeraray waxay ahayd guriga in la dhaco aa loo soo weeraray waxaa nagula soo weeraray warqad ka soo baxday maxkamadda guddoomiyaha maxkamadda sare soo martay macalin mahdi oo asiga saxiixay oo qirtay inuu asiga saxiixay oo gacantiisa ku saxiixay oo qirtay oo yiri aniga warqadan waa saxiixay laakiin iskama hubinin warqadaasaa nagula soo dul taliyaha bartamaha ku-xigeenkiisa taliyaha degmada xamarweyne taliyaha degmada wardhiigley taliya ku-xigeenka degmada cabdicasiis taliyaha jagboontiyada ciidamada guurguuro intaasana soo weerartay annaga hurdada daagsoo kacno waaba la yaabna waxaa noola soo weeraray ajaanib camal dad shacaba oo marasa oo ilmooleeya oo maamooyina halaasoo ciidana loo soo wato wiilka waxaa loo dilay wixii haween meesha joogay ee ciidanka buudka kula tunteen wiilka hooyadiis gabar xaamilaha wiilka dhalto hadda isbitaalka kaal taalo wixii oo dhan ay ciidamada buudka kula tunteen wiilkaaneetina markaas waa la celceliyey waa la sii wada soo la sii wado taliyaha ciidamada bartamahan isheeg magaciisi maxaa le ugaaska ninka la yidhaahdaa wuxuu yidhi ninkaas intau soo gaarin dila amar kale asaa dhiiba amarka lagu dilana waxaa lahay ugaaska sababta loo dilo waxay tahay guriga lagu soo weera guriga aniga la dhacay tani ayaa qayb ka ah dhibaatooyinka kala duwan ee isugu jira dilka dhaca iyo xarigga ay maleeshiyaadka kooxda riddadu ku hayaan shacabka maatida ah ee ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee muqdisho maamulka islaamiga degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladda inia usoo gabagabeeyey dalaaleyda boosteejooyinka degmada jilib ee wilaayadaas walaalkeen cuhmaan axmed duubo ayaa warkaasi inoo sii ambaqaadaya dowradan diiniga ah oo socotay maalmo loona qabtay dallaaleyda gaadiidka ee degmada jilib islamarkaana lagu baranayay cilmiga sharciga ah ayaa intii ay socotay waxaa dallaaleydu ay ku qaateen duruus ay ka mid ahaayeen ilaalinta salaadaha barashada towxiidka ammaanada iyo runta sheekh cabdulqaadir oo ka mid ahaa culimmadii casharada ka bixinaysay dowrada ayaa ku dheeraaday ahmiyadda salaada iyo ilaalinteeda laylatin ah maxaa yeelay liannaha waxaa la yidhi waa dahaaratu nafsi walbadan iyada waa dahaaro gaar ah lagama maarmo nabigeen wuxuu ku tusaaliyey salaadaha shanta ah ruux gurigiisa hortii uu marayo webi biyo ah ama tog biyo ah oo maalin waliba shan jeer ku qabaysta ama ku meerta jismigiisa ma wasaq baa ku haraysa buu rasuulku yidhi dadku weydiinaya waa maya sooma saake baa soo kacday webigaas aad gashay haddana mar kale aad gashay haddana mar kale aad gashay maanta o dhan waa qabaysanaysa shan jeer baad ku noqotay ma wasaq ku waray فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا وانا ركنك كوبات مركا توحيد ستون مسلم نقطه كدب نبيين سو صلاه اولها مركو غيريون صلاه اولها مخو inay dadkana ku culus tahay ayna muhiim tahay salaad la-aanteeda wax soconaan mala qaar ka mid ah dalaalaydii ka faa'iidaysatay dowladda oo andalus la hadashay ayaa waxa ay sheegeen in maalmihii ay socotay dowladda ay ku barteen waxyaabo fara badan oo ka mid ah cilmiga sharciga waxaan qaadanay dooro waxay tilmaamaysay runta iyo xaqa iyo alla kacabsiga iyo towxiidka iyo in salaada lagu dadaalo anaa waxaan ka mid ahay ragga oo boosajada muqdisho dooran oola qabta dooradaas waxay ahayd lix maalmood tan koowaadna waxay ahayday inaan mataqaana runta aan sidqiga inaan u dhowaano midda labaadna waxay ahayd alwalaa walbaraa cidda walaha la siinayo iyo cidda baraada laga qaadanayo waxaana codsanaynaa dooradanoo kale in naloo soo celiyo biidnillahi tacaala annagoo ah walaalaha ka shaqeeya busteejyada saakow waxaa dooro naloo qabtay lix maalmood waxaan ka faa'iidaysana waxaa ka mid ah inaan sidqiga runta aan sheegno dadaalno towxiidka barashadiisa waxaa kaloon qaadanay in haq laysku wada leeyahay waana ka faa'iidnay aad baanan ugu riyaaqnay waxaanan doonayaa maamulka in ay noogu soo celiyaan dowladan dowladdii waxay ku saabsanayd in dadka muslimiinta ah oo ay runta ku dhaqmaan waxay kaloo ku saabsanayd kelimatu towxiid laa ilaaha ila allah maxamedan rasuululah kelimadaas in lagu dhaqmo waxaa kaloo naloo sheegay dadka muslimiinta inay walaalo yihiin inama almu'minuuna ikhwa fa aslixuu bayna ikhwaykum dowladdu waxay ku saabsaneed sidii dadka muslimiinta jahliga looga saari lahay nin walba muslina waxaa la amray inuu wax barto oo asna wax baro kii wax yaqaanana wax baro kan wax aqoonina dee wax la baro waan soo dhoweynaynaa dowladan dowladan waxaa soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee degmada jilib waxaana ay qayb ka tahay dowraad loo qabto bulshada ku nool magaalada jilib fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada waajid ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qeybiyey deegaanadaas warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen cabdiqani maxamed ah
in ka badan laba boqol oo qof oo isugu jira masaakiin iyo fuqaro ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo dhowaan laga qeybiyey deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool dadka masaakiinta iyo fuqarada ah ayaa qaarkood la siiyey min shan neef oo ari ah halka qaar kalena ay nasiib u yeesheen min hal neef oo geel ah waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay sakada oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee andalus magacaysa keerow eedangalare deegaanka helansaaru geeka mehan safaray magaaladan gomaro dowladda islaamka may ka geebiyaasay hoolo oo kala nooce erin iyo geel ee laka geebiyaay erinka dadka masaakiinta may leensiyaay shan naf afar naf sidde naf intan dhahayta yee la siyaay gaala lankii shagsigi neef geele waa la siyaay anmahew dhooshay neef gaale oo shanjare dowladda islaamka allihii goweeyo gaalada allaha jibiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu degmada weejid ayaa harakada shabaal mujaahidiin deegaanka ayaa maybaa lakagebihaa dadkii masaakiintahay oo deegaano kala duwan kuwada kooyaan irin iyo alxamdulilaahi liin wada geebyahay shananana sii lilneefa masaakiinta dhasii todoba dhasay alxamdulilah ilaahay ka mahadsan goobo shal badan oo shal dugun ee ummata muslimka ee ku kooytay degmada weejid ee muslimiinta aan kagebihaan guulaas kabacd ilaahay subxaanahu watacaala askule kabacd mujaahidiinta aan kama hadyaana masaakiinta wada farxeen ilaahay aan kama hasan antan digan gaal rugdamay ka haysa mujaahidiinta may baa ilaahay subxaanahu watacaala ku odsadaane inni galantee kor ilaahay subxaanahu watacaala kale ilaahay ku odsadaan owlaasin abdilaahi sheeg mursalaaliyaare reer buurungdhe ahaa gomore rooga eringaa li isiise kawaada li qiibiyo haay alxamdulilah ilaahay kama hasan mujaahidiinta kama hasan sedaneef eringa er li isii alxamdulilah ilaahay kama hasan erinkaasa hata galante ka haay inti nasiiday ha kubati inni ilaahay rahmaankaay walaajo on barakaay inti nasiidiin alla barakaay mujaahidiinta kama hadiina ilaahay kama hadiin alxamdulilah muslimiinta galantee kor alla kawaad gaalada
magaalay hubsan maasaagarleere deegaankaanu ku kooy buurdhuunlu gomorirooga waliila kagaadadoo haaye hoolagii ma aragne masaakinta la siyaay zakaawaadkiya kagaadadoo haayna wali qaadaday ana sidaneef iringe alxamdulilah alxamdulilah hoolona safayle an soodda sa ilaahay amarshay liyaable bashaare leh barwaage e yo waliin dhiigo haay mayanka do'aayay mujaahidiinta ilaahay baraka kaay ilaahay kaalmay gaaladan alla noo jibi diintaynana ilaahay qowiyooy cadowkana ilaahay noo fuji bismillahi rahmaan rahiim kulli ilaahay ka mahadsan deegaankana ku koyna eelansaaro meelahataan roogana may buaha gomorow meydna irinka liisay mujaahidiinta kulli may dhiibeena geek iringa dhiiben afarneef iringa waa liisay ilaahay in badan ka mahadsan kulli may faday iniyana dhagaalay insha allahu sakada sakadan irin badan nagada in badan eeda raji haddii ilaahay raallo ka nagada eeda ka mahada mujaahidiinta mayanka doha in ilaahay insha allahu galantiga korkuweela degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bokool waxaa si habsami leh uga soocanaya qaybinta sakada xoolaha nool kuwaas oo ay ka faa'iidaysanayaan masaakiinta iyo fuqarada ku dhaqan deegaanada wilaayada mahadsanid cabdiqani warkii fiidnimo ee caawana dhegaystayaal waa naga intaas asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh